الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي صدن يستقالات kitaabka allulu walmarjaan fima اtafaqa calayhi shaykhaan haadaa kana kitaabu radaac baa laga hadlayaa kitaabu radaac waa kitaabka toddobiyo tobnaad baabu maa yaxrumu min aradaaca waxaa dhahdaa baabun haadaa baabun yaxrumu min aradaacati radaacada xaggeeda waxaa xaaraana waxaa xaaraan noqonaya maa yaxrumu min alwilaada dhalidda wixii xaaraan noqon jiray toddobadii nasabka xaaraamta ku ahaa iyo wilaadada toddobadoodii kale oo la siman ayaa nuugmadana xaaraam ku noqonaya hooyadii dhashay markii nasabka xaggiisay ahayd hooyadii nuujisay baa la mid ah lixda kalena waa sidoo kale xadiiثu caaishaةa zawji الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam kaana cindahaa caaisha agteedu nabigu ahaa wa annahaa caaisha samicad waxay maqashay sawta rajulin nin codkiis ninkaasoo yasta'dinu idan dalbaya fii beyti xabsata xabsa gurigeedii waa guri kaleoo nebiga guriga xabsa binti cumar bin khadaab ninbaa soo gargaraacaya halma soo galaabuu leeyahy caaishaa maqashay xujuraadka nebiga iyo qolalku waa isku dhow yihiin qaalat caaishatu waxay tihi faqultu waxaan yaa rasuulallaahi uraahu waxaan u malay ninka idanka dalbaya fulaanan hebel oo kee ah licami xabsa min aradaaca xabsadaas adeerkeed xagga nuugmada caanahay xabsa nuugtay ninkii irmaaniyey walaalkii waa adeer kasaa u malaynayaa baytir faqaalat caaisha waxay tihi yaa rasuulallahi haadaa rajulun weye yastaadinu fii beytika gurigaada dhexdiisa idan dalbaya qaalad waxay tihi faqaala rasuulullaahi nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam uraahu waxaan u malayn fulaanan licami xabsa min aradaca faqaalat caaisha waxay tihi low kaana fulaanun hebel haddou ahaan lahaa xayan mid nool qows baa la geliyay licamihaa min aradaac ujeedaa iyada adeerkeed sidoo kale yaba nin adeer u noqon lahaa xagga nuugmada alla anigana haddii adeerkay hebel noolaan lahaa oo xagga nuugmada adeer iiga ahaa dakhala calaya ma ii soo geli lahaa annaga allow saasoo kalow xalaal mayaa inuu soo galo xagga nuugmada adeerka ka yimid ma ii soo geli lahaa faqaala rasuulullahi yiri sal sl nacam haa ina aradaacata nuugmadu tuxarim waxay xarimtaa maa yaxrumu min alwilaada wixii xagga nasabka iyo wilaadada xaaraamaha intaa oo kale baa xagga kalena ka imaanaya akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi shahaadaati baabu shahaadati cala alansaabi waradaa almustafiid baabu taxriimi radaaca radaacada xarimideeda waaye min maai ilfaxli waaye qoorka biyihiis xadiid baa imaanaya cajaa'ib waa macnaha ninka caanaha irmaaniyey caanaha loo nisbaynayo weeye faxligaas markaas halkaa taxriimkii baa ka imaanaya xadiidu caaisha qaalat ista'dana calaya aflaxu waxaa iga idan dalbay nin aflax la yidhaahdo aquwa abilqucays abilqucays walaalkii ah bacda maa unsala alxijaabu xijaabka intii la soo dejiyey buu yidhi ma soo galaa labadaa nima garat aflax weeye mide yuu la dhash abilqucays markaa dee si fiican u dhexgeshaa garanaysaa lakiin marka hore dee magacyadaas kaagama duwana laakiin waa rag la yaqaan weeye faqultu waxaan idhi laa aadanu lahu u idni mayo inuu soo galo xataa asta'dina fiihi nabiy nabiga ilaa aan idan weydiiyo sal sl nabi allo ma ii soo geli karaa xijaab baa hadda la soo dejiyade ninkaa ma maxram baa mise waa ajnabi faina akhaahu aniga ninkan hadda guriga garaacaya walaalkii abalqucays ahaa yaa laysa huwa ardacanii ima nuujin islaantiisi baa nuujisay aniga ninka ima nuujin ninkan walaalkiis aba aflax iskaba dhaafe caanaha nuugay gabadhii lahayd ninkii qabay abalqucays ima nuujin aniga walaakin ardacni ardacatni waxay nuujisay imraatu abilqucays waa nuujisay aniga waa garata hadda fadakhala calaya nabiyu nabigaa ii soo galay sala alla alay slm ninkiina loo diiday inuu soo galo faqultu lahu waxaan idhi yaa rasuula allah ina aflax oo akhaa abilqucaysa waa laysla garanayaa istaadana waa iga idan dalbay fa abaytu waa diiday an aadana inaan u ogolaado xataa astaadinaka ilaan adiga kaa fasax qaato faqaala nebi baay wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wamaa manacaki maxaa kuu diiday an tada an ta'daniina inaa u idantid cammuki adeerka an ta'daniina inaad u idantid marka camuki huwa camuki ninkaani waa adeerka camuki minka ma goday waaya qultu waxaan idhi yaa rasuul allah ina rajula ninku ninkaani laysa huwa ardacnii kii nuujiyey maa walaakin ardactnii imra'atu abilqucays faqaala wuxuu nabigu iidanii lahu u idan fa innahu camuka adeerkaa weeye taribat yamiinuka gacantaadu waxaa weeyaan boorowdayd maxaa hadda looga jeedaa gacantaada dhacdayda hadda habaar loogama jeedo waay waa kelimo iska caan baxday lagu soo halqabsado qofka markii la rabo in aada iyo aad carabtaan dhihi jirto xaqiiqada kelimadana looma jeedo macnaha faqiirow bay xaqiiqada keli kelimaddu ahayd loogama jeedo hadda ama taribad yamiinuki in lam tafcali haddii aadan samayn midigda taadu waay faqiirowde akhrajahu lbukhaariy fii kitaabi tafsiir suurat اlaxzaab in tubduu baabu qowlihi in tubduu shayئa aw tukfuuh xadiidu caaishaةa radia allahu canha qaalad waxay tiri istaadana calaya aflaxu aflax baa iga adan dalbaa ninkaa deer falam falam aadan lahu uma idnin faqaala wuxuu yidhi ataxtajibiina minii ma anaa iska kay xijaabaysaa wa ana camuki anoo adeerkaa ah caaisha adeerkaa baan ah faqultu waxaan yidhi wa keyfa dalika see adeerkay ku tahay qaala wuxuu yidhi ardacadkii imra'atu akhii walaalkay xaaskiisi baa ku nuujisay bilamani akhii walaalkay caanihiisi bay ku nuujisay walaalkay baa caanaha leh caanaha xaaskaas ninka qabaa loo nisbeeyaa soo ma caanihii walaalkay caanaha hadda gabadhan baa ka yimaadeen laakiin caanaha xaggaanaa loo nisbeynayaa irmaanintiis faqaala waxay tihi sa'altu daalika rasuulallaahi baan weydiiyey salaas faqaala wuxuu yidhi sadaqa aflax runbow sheegay idanii lahu u idan u idan u idan waaye maxaa garatay laban alfaxl yuxarim waa ciwaankii baabu taxriim radaca min maa ilfaxli soo mahay waka haweenada waxa nuujisay ninka qabay oo caanahan lahaa yaa booska aabbahoo kaleo ka dhigan yahay ilmahan la nuujiyey u yahay walaalkiisna booska adeerko kaleo ka yahay aabbihii dhalay soo aabbihii ma ahaan jirin ninka la dhashanay soo walaalkii ma ahaan jirin aabba hadda caanahan loo nisbaynaya ninka caanaha loo nisbaynaya booska aabbaho kala jooga kii la dhashana adeerkiio kala jooga waa intaa akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi الshahaadaat baabu shahaada cala alansaab wاradaac almusafiin baabu taxriimi bnati اlakhi walaal gabadhiis xaaraam ahaanshaheeda oo min aradaacati walaal gabar walaala laakiin xagga nuugmada walaala ka yihiin isku naas bay nuugeen isku mar baa loo dhigay maaha tobannaan sano ha u dhaxayso hadday rabto isku islaam baa nuujisay wey xadiidu ibni cabaas qaala wuxuu yidhi qaala الnabiyu nebi moxamed wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam fii binti xamzata wuxuu shanigeeda ka yihi xamze oo nebiga adeerkiisa gabarow dhalay laa taxilu lii gabadha adeerkay dhalay aniga xalaali maha oo maxaa dhacay waaba adeere ilma adeer weeye gabadhe yaxrumu min aradaacati nuugmada xaggeeda waxaa xaaraana maa yaxrumu min annasabi marka adeernimada maaha wax kalaa jira hiya gabadhu bintu akhii walaalkii gabadhiisi wey min aradaaca xamze iyo nebigu waa walaalo xagga nugmada iima banaana gabadha iyada ah adeernimada ha fiirinina caanahan wada nugni akhrajahu lbukhaari fii kitaabi shahaada baabu taxriimi rabiibati gabadha rabiibada ah waa xaaska uu qabo gabadhay dhashay xaaraam ahaansheeda iyo wa uqtil marati haweeneydii uu qabo walaasheed xaaraam ahaansheeda iyadoo isagoo weli tii qaba mid la dhalatay xadiidu ummi xabiibata qaala waxay tiri qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi hal laka ma kuu ahaatay fii binti abi sufyaan abi sufyaan gabadhiis iyaduba waa in abi sufyaane walaasheed bay ku qalqaalinaysaa nebiga inuu guursado gabadhaa nebi allow ka waran madanaynaysaa qaala wuxuu nebigu faafcalu maada maxaan samaynayaa qultu waxaan idhi bay tiri tankiixu dee waanu guursanaysaa qaala wuxuu yidhi atuxibbiina oo ma jeceshahay sidaas inaan guursado qultu waxaan idhi lastu anuu maahi laka adiga bimukhliyatin bimukhaliyatin miyuu shaday mid kula yaa bimukhliyatin mid kula gaar noqonas kolley marna keligay i qabi maysid oo anigu marna kula gaar noqon mayo dumar unbaa ila kaa wadaagsanaya wa axabu man man qofkan lagu kalgacal badan yahay sharakani shaarakani ma qoran ila wadaagsada fiika adiga qof ila kaa wadagsada kaan u jeclahayna ukhtii waa walaashay qofkaan u jeclan lahaana kolley haddii dumar meesha wada imaanay aana keligay noqonayn waa walaashay qaala wuxuu yidhi innahaa laa taxilu lii gabadhaa sheegaysa xalaalay ma ah qultu waxaan idhi balaqanii waxaa bay soo gaadhay annaka adigu takhduba inaad hadda gabdha doon tahay oo gabadh doonaysidii qaala wuxuu yidhi ibnata ummu salama ma waxaa maqashay ummu salama gabaray dhashay inaan hawshaa ku jiro miyaa maqashay umu salama iyo abu salama isqaba moogta qultu waxaan idhi nacam haa gabadhaa xogtaas iyo xantaas baa jidhaha qaala wuxuu yidhi low lam takun rabiibatii rabiibadayda haddaysan ahayn hadda hooyadeedaan qabaaye umu salamaaba xaaskaygii xaasku haddaysan xataa dhasheen maa xallat li xalaal ima ahaatin xataa haddaan hooyadeed qabin hay ardacatnii aniga waxay nuujisay iyo wa aabaahaa iyada aabbaheed oo abu salama huway baana wada nuujisay aabbaheed walaalaanna gabadha adeer baan u ah laba dhan bay xaaraan igata marna hooyadeed baan qabaa marna walaalkay baa dhalay labadaba lama ogolo falaa tacridna dumar yahow ha ii bandhiginina calaya dushayda ha igu qalqaalinina banaati kunna gabdhihiinna walaa akhawaati kunna walaalihiin gabdhaha idinla dhashay gabdhaha aa dhasheen ha iisoo bandhiginina ha igu qalqaalinina lianna wixii bannaan iyo wixii kale nabigaa og calayhi salatu wasalaam war caddaaday akhrajahu lbukhaari fi kitaab nikax baab warabaa'ibukum allaati fii xujuurikum baabu baabun haadaa baabun inama aradaacatu min almajaacati nuugmadu waxay ka ahaatay gaajada qof baa la nuujiyey haye qofkaa la nuujiyey marka nuugmadu wax tarayso nuugmada waa inuu gaajo la nuugay ilmuhu markuu caanaha u baahan yahay waa in ahayd ee nin weyn oo laiska nuujiyey radaac ka imaan mayo ha sida muctamedkaaba kaa ayib radaaculkabiirka oo dee rag badan ka hadleen oo waxa weeye dad dhaheen qo- ninkan weyn islaantii hadduu rabto maxram inuu u noqoto inuu u noqdo ha nuujiso oo markay naaska ku duuday ninkaa weyn oo gar kale marka ha israaceen maxram caanihiisi buu nuugay waa maxram oo ka dhacday waddamadan oo dad dheheen xataa annagaa samaynay tacajilada duube xadiidu caaisha qaalad waxay tiri dakhala calaya nabiyu nebi maxamed baa ii soo galay sala allahu caleyh wasalam wa- walxal cindii rajulu wa cindii rajulu ninaa ila joogay qaalana wuxuu yidhi yaa caaisha man haadaa ninkan waa kuma qultu waxaan idhi akhii min aradaaca waaba walaalkay aan xagga nuugmada nabi allow qaal wuxuu yidhi, yaa caaisha undurna iska fiiriyo ka fakara man ikhwaanukuna man kan ikhwaanukuna yihiin walaalihiin kuwa ah iska fiirsha fa inama aradaacatu min almajaac nuugmadu waa gaajaday ka ata ilmuhu inta uu laba sano gaarinoo u baahan yahay nuugmada weeye nuugmadii shuruuddeedii kalena la wada helay akhrajahu الbukhaari fi kitaabi shahaada baabu shahaada cala nisaab baab baabun baabu lwaladi lilfiraash ama baabun alwaladu lilfiraash ilmaha dhashay gogashaa iska leh joodariga gogashaa iska leh firaashka ku dhashaa iska leh iyo watawaqi shubuhaat shubhooyinka in la iska ilaaliyo shubhooyinka in la iska ilaaliyo xadiidu caaisha qaale waxay tiri ikhtasama waxaa dooday sacdu bnu abi waqaas jannada loogu bishaareeyey iyo wa cabdu bnu zamca waaye nabiga saydigiis waaye min ghulaamin fii ghulaamin wiil bay ku doodeen wiil dhashaa lagu- laysku haystaa faqaala sacd baa yidhi haadaa wiilkan yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiow ibnu akhii aniga walaalkay wiilkiisi weeye la dhihi jiray cutba bin abi waqaas waa kii khatarka ahaa oo nebiga ku dhuftay soo isagii maaha walaalkay cutba cutba cutba bin abi waqaas baa dhalay kana jannada loogu bishaareeyey kana waa kaa kale ogow cahidda ilaya wuxuu ii ballamay annahu wiilku ibnuhu wiilkiisa inuu yahay waagu dhimanay wuxuu yidhi wiilka anaa dhalay ogow gabadhaa hadday dhasho ilmahay dhasho anaa dhalay hadde mana qabina si kalow wuxuu sheeganayaa waan hagaagsanayn la soco N- sacad wuxuu yidhi undur ilaa shabihi adba fiirso ugu egyahay walaalkay nebi allow waa lays yaqaanaa meesha wa waay wa qaala wuxuu yidhi cabdu bnu zamca gabardhii nebigu qabay xaasaska nebiga mid ka mid ah walaalkeedu wey ninkan ma taqaanaa xaaskaas sawda binti zamca haadaa akhii buu yidhi kana ninkan wuxuu leeyahy walaalkay baa dhalaye aniga waa walaalkay yaa rasuul allah welidda waxaa lagu dhalay calaa firaashi abi aabbahay gogashiisii aabbahay min welidati addoonta aabbahay bay farasho u ahayd aabbahay baa haysay waaye wixii kale waa gooldhaaf aabbahay baa ay u ahayd fanadara rasul llahi sal l sl nebig wuxuu fiiriyey ilaa shabahi ekaantiis fara-aa wuxuu arkay nebigu shabahan bayinan ekaan cad oo bicutbata kii hore uu aada ugu egyahay oo khatarka ahaa uu aada ugu egyahay alla u aka waa isagoo halkan taagan faqaala ne wuxuu yidhi looma xukumin ko u ekaaye huwa ilmahan laka adow kuu ahaaday yaa cabdu cabdu bin zamca soo ma adaa adaa lu- adaa leh walaalkaa wey alwaladu lilfiraash walilcaahiri zaanigana alxajaru dhagax baa u haray ninkii sheegta nin kale xaaskiina oo ilmaha isagu leeyahay dhagax waa in lagu diro waxaa kaloo la dhahaa qofka carabtay leeyihiin qofkaa waa hungoobay waxaa la dhahaa lahulxajir ninkaas eber wey waxba ma leh dhagax buu leeyahay waay marka kaas waa baabah wey horta xugun baa dhacay weyn ha dhacee haddii cabdi loo xukumay bin zamca sawda dee waxa weeyaan iyaba waa walaalkeed baa noqonaya soo ma cabda bin zamca iyo sawda bin zamca yaa saas ay tahay nabi wuxuu yidhi waxtajabii iska xijaab minhu wiilkan yaa sawda binta zamca xaaskiisa nabi wuxuu ku yidhi wiilkaan ma ujeedaa amba xukume in zamcaan uu raacaye iska ka xijaabo walaal caadiya oo kale ka dhigan iska xijaabo maxaa dhacay falam narahu falam tarahu sawdatu sawda ma arag qadu weligeed sidii qof ajnabi oo kale iska ilaalin jira saasaa la xukumay waay ixti- marka waa ixtiyaad iyo dadaal hadda nasabkii waa sugnaaday walaalnimadii waa sugnaatay xagga sharciga daahirka laakiin ekaantii ma garanaysaa khatarkaada xagga u eka awgeed waxaa la yidhi bal iska ka xijaabo waay ilaa xaqaa'iqa ilaahay baa og midda kale dad qaa'ifiina jiro dadka sinjisooca yaqaano dadka een, isku firka ah ishaleeshiiya maaha inuu awal aqoon jiray ilmo laysku hayaa la dhex keenayaa intaanoo nin waxaa la leeyahay aabbihii baa ku jiray ka soo saar weligii yuusan reerkooda iyo awowgooda cid cid uu yahay aqoon uu soo qabanaya waaya hadda dhiiggan soo baxay oo wax lagu baaro oo ilmayooga laysku haystay isna waa wax soo kordhay dhianka ay dhahaan laakiin dhiiggaas kolley dhacaankaas muxuu sheegin labadan qof inay is leeyihiin soo maha a is dhaleen is leeyihiin laakiin sharciga dee haddii sharciga balcajaa'ibkiisa fiir sharcigu wuxuu fiirinayaa nikaaxa iyo kasuuroobidda iyo ni- wax saxiixa inuu ilmuhu ku yimaado laakiin dhiiggan isagu saxiix iyo sharci darre iyo sharci midna shaqo kuma leh lianna haddii biyaha laga abuuri zine ay yihiin een, dee kaasaa dhalan buu leeyahay abihi waa kan ma fahamta hadda aa xadiiث abi hurayra can الnabiy salى اllahu عalayه wasalam qaala nabi wuxuu yihi alwaladu lisaaxibi اlfiraashi ba u ahaaday akhrajahu اlbukhaariy baabu اlcamali camal fal ba u baab yahay biilxaaqi اlqaa'ifi kan sinjisooca iyo qaa'ifka haleeshiintiisa alwaladda ilmaha uu haleeshiiyo lagu camal falo qof yaqaana howlahaasaa ilmihii wuxuu haleeshiiyey qof waa la qabsanayaa xadiidu caaisha qaalat dakhala calaya rasuululahi nebi maxamed baa iisoo galay sal ly slm daata yowmi walxaal huwa nebigu masruurun la farax geliyey wejigiisaa laga arkaya faqaala wuxuu yidhi yaa caaisha alam tareey mayaadan arag ana mujazizan ninkii mujaziz la dhihi jiray almudlajiya reer mu- mu- mudlajiga ahaa dakhala inuu soo galo fara'aa arkay usaamata wazayda usaamata bna zayd waa wiil yaabih weliba madaxa iyo wejiga iyo qaarka sare busta u saaran lugahoodii buu arkay markuu arkay wa calayhimaa waaqatan ilaa qadiifa waxaa saarnayd qadiifad qad qadayaa ru'uusamaa madaxooda ay ku dadeen way iska hordaan wa badat aqdaamuhumaa gomadahoodii baa muuqatay faqaala wuxuu yidhi ina haadihi alaqdaama lugahan bacduhaa barkeed min bacdi muu ka ahaaday waa is dhaleen kuwaani dee kan aabbahay kan wiilkaa isagu ma kala muuqdaa markaasi u kala wen yihiin kolley dadkan waa is dhaleen buu yidhi waa is leeyihiin lugihii baa u muuqda marka nebigu aad buu ugu farxay sababtoo ah dee zayd waa ninkii nebigu yaa soo koriyadoo wiilkiisi ahaa waagi hore oo zayd binu maxamed loogu yeeri jiray ilaa markii dambe la yidhi aabbayaashood ugu yeero oo markii dambena nebigu markuu gabadha siiyey usaame hooyadiisa dee usaamat ibnu zayd marka labadaba nebigu waa jeclaa marka xan baa jidhay nin cad iyo nin madow bay ahaayeen war isma dhalina meel buxabaa meesha ku jirabaa dadku wax ka warbadani bay soo geshay nebigu arrintaa waa dhibsan jiray deedna markii ninkan sinjisooca yaqaanoo dadkao dhan ka dambeeyaan isagoo aan arag madaxoodii iyo wejigooda sheegay baa nebi isagoo faraxsan caaisha u soo gala calayhi salatu wasalaam akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi alfaraa'id baabu lqaa'if waaye baabu qadri maa shay qadarkiiba u baabayahay tastaxiquhu ay mutaysanayso albikru gabadha bikaarada ah wathayibu midda garoobka ah oo min qaamati zawji zawjka nagaanshihiisa cindahaa agteeda uu ku nagaado caqiba zafaafi gelbinta agteeda arooska gabadha markuu laba mid qaba mid kale guursado gabar buu qabay mid kaloo guursaday marka hadday garoob tahay intay la joogin hadday bikra tahayn intay la joogin midba intay xaq u leedahay oo aan tiradii ku jirin reerkan cusub gaar u leeyahay xadiidu anas qaal min asunnati waxaa ka mid ah mar haddii la yidhi sunno kale ma jira waa sunnadii nebiga saxaabigu idaa tasawaja rajulu ninku markuu guursado albikra buu guursaday cala hayibi mid garoob ah oo awal qabay aqaama cindahaa bikradan cusub agteeda wuxuu ku nagaan sabcan toddoba waqasama hadhowna waa qayb siinayaado hadhow timidka saameenkeeda u hoyan wadaa tasawaja ayiba garoob hadduu soo guursado cala albikri waaye garoob buu soo guursaday aqaama cindaha alaaan saddex buu ku nagaanayaa beri uma qasama mid kasta qismigeedaba hadhow siinaya habeenkeedi buu hodan weeye akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi nikaax baabu idaa tasawaja ayiba cala albikri baabu lqasmi bayna azawjaati xaasaska oo loo qasmi siiyo la qeyb siiyo loo qaybiyo waktiga wa bayaani ana sunnata iyo sunnadu caddaynteeda ee an takuuna inay u ahaato likulli waaxidatin mid kastoo xaasaska ka mid ah leylatun hameen maca yowmiha haweeney kasta inay leedahay hameen iyo maalinkiis oo xaggaa jiraya xaafaddaas waaye inay sunnadu sidaa tahay waddada saxdaa wey xadiidu caaisha qaalat kuntu waxaan ahaa aqaaru tuuma saydhah calallaatii haween dumarka wahabna anfusahunna naftooda u hibeynaya lirasuulillahi nabi maxamed sal sl dumar intay iska yimaad dhah nebi allah annagaa iskaa siinay na guurso ka masayri jira waa yaabi jira waaquulu waxaan dhihi jiray atahabal mar'atu ma haweeney baa hibeynaysa nafsaha nafteeda falamaa anzala allahu tacaala ilaahay markuu soo dejiyey turjii man tashaau minhunna watuwii ilayka man tashaa waman ibtagayta miman cazalta falaa junaaxa calayk turji'una waa fajidhayane qultu waxaan idhi maa uraa rabbaka rabbigaa uma arko nebi allow ilaa yusaaricu inuu degdegayo mooye rabbigaa fii hawaaka saa jeceshahay taa doontaad soo horumarinoo taa doontaad dibdhiginoo taa doontaa xaggaada usoo duminoo saa rabti un rabbigaa inuu adiga yaa kuu yeelaya un baan u arkaa akhrajahu lbukhaariy baabu jawaasi hibati waaye hibatiha nowbataha inay baabu jawaasi hibatihaa hibaynteeda bannaanideeda nowbataha waktigeeda iyo habeenkeedii lidaratiha gabadha lala qabo waxaa laga hadlayaa xaasaska la wada qaba mid ka mid a inay dhahdo habeenka anuu xaqa u lahaa heblaayaan u daystay reerkaa laba habeen u hoyo halkaana ha imaani inay bannaan tahay xadiidu ibni cabaas can cadaa'i qaala isaguna waa inuu raalli ku noqdo hadduu dhaho haddii heblaayan u daysanaysa dhaho yeeli mayo macna cidna khasi mayso qaala wuxuu yidhi xadarnaa maca ibni cabaasin cabdullaahi ibnu cabaasin maciisaan xaadirnay janaazata maymuuna allaxaas nabigu wey maymuuna janaazadeedii bisarifa waa meeshii markii hore aqalkeeda lagu dhisay bayna ku dhimatay waa dambe waa meel la yaqaan hadda faqaala ibnu cabaas haadihi zawjatu nabiy war tani waa xaaskii nebiga sal lla sl faidaa rafactum nacshaha nash naxash baan iska dhahnay yaa markaad qaadaan nacshigeeda iyo naxashka falaa tuzaci falaa tuzaczicuuha ha ruxruxinina xog hawla ordinina meydka walaa tusalziluha ha gilgilinina waa isku mid warfuquu dhimriy fainahu kaana cinda الnabiy sal ه slam fainahu shaanay kaana cinda nabi nabiga agtiisa waxaa ahaan jiray sal ly slam tiscun sagaal dumar ah kaana yaqsimu lihamaanin sideed waa qaybsiin jiroo habeenkooda u tegi jiray walaa yaqsimu liwaaxidatin mid ka midana ma qasmi siin jirin oo maxay tahay waa mid waktigeediiba hibaysay sawdaa waktigeedii hibaysay sagaal dumara weeye marka sawda caaisha xafsa umu salama zaynaba bintu jaxsh umu xabiiba juwayriya safiya maymuuna midda aan la qaybsiin jiray waa sawda hameenkeeda caaisha u daysatay xalushaahidkuna intaasu ah akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi nikaax baabu kahrati الnisaa baabu istixbaabi nikaaxi daati اdiini gabadha diinta u saaxiibkaa guursigeeda sunanimadeeda ahludiinka ah oo ducaqabtada ah wey xadiidu abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh wasalam nebi wuxuu yidhi tunkaxu lmaratu haweeneyda waa la nikaxsadaa liarbacin afar arrimood sida qaalibka ah limaalihaa xoolaa ay leedahay rag baa ku daneeya walixasabihaa sharaf ay leedahay rag baa ku daneeya walijamaalihaa quruxdeedana waa loo guursadaa walidiinihaa diinteedana waa loo guursadaa fadfar ku dadaal bidaati diini ku dheg midda diinta u saaxiibka taribadya daaka gacnahaadu dhul dhace ama faqiirow haddaa khilaaftid in khaalafta dalik أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين الأكفاء taasna halkaasaa la dhig marka qabadha fiican oo diintale waa muhiim oo dadku waxa ay qofka ku dooranayaan diin inay tahay baabu istixbaabi nikaaxi ilbikri gabar cusub oo bikraha guursigeeda sunanimadeeda wey xadiidu jaabir bni cabdillaahi qaal tasawajtu waa guursaday faqaala lii rasuul lahi nebi maxamed baa u yiri sal ly slm ma tasawajta maxaad guursatay faqultu waxaan idhi tasawajtu hayibaa gabar carmal ah garow baan guursatay faqala wuxuu yidhi maa laka walilcadara adiga iyo maxaa idinka idinkala manciyey kuwa bikaarooyinka iyo walicaabihaa waaya marka walicaabihaa saas waa loo akriyaa walucaabuhaana waa la akriyaa waaya oo lucaabku markaas waa ishaaratu oo marka waxa weeyaan waa carabkii dhareerkii iyo gabadha carabkeedii oo dadkaas afka iyo waxaa isla galgala iyo waxaasoo kale oo kale baa looga jeedaa ayb wadalika yaqacu cinda almulaacabati waataqbiili waaya saa markii loo sheegay qaala muxaarib baa wuxuu yihi axadu rijaali sanadah fadakartu dalika arrinkaa waxaan u sheegay licamr bni diinaar faqaala camr wuxuu yidhi samictu jaabira bni cabdillaahi baan maqlayo yaquulu dhahaya qaala lii rasuulla nabig wuxuu yidhi sal ly slam hallaa jaariyatan gabar yar maxaad u guursan tulaacibuhaa wa tulaacibuka kula cayaadho aan la cayaadhin akhrajahu lbukhaari xadiidu jaabir bni cabdillah qaala wuxuu yidhi halaka abi aabbahay waa dhintay wa taraka sabca banaatin toddoba gabdhood buu ka tegay ow tisca banaatin sagaal gabdhood waa qaabku ku dhinta waa garanaysaa cabdillaahi jaabir aabihiis fatasawajtu imra'atan hayiban haweeney weyn baan guursaday faqaala lii rasuulu llahi sal ly sl nebigu wuxuu igu yidhi garoob ah tasawajta ma guursatay yaa jaabir faqultu nacam faqaala wuxuu yidhi bikran am hayiban tee guursatay qultu bal hayiban baan guursaday qaala wuxuu yidhi fahallaa jaariyatan maxaadan la guursan gabar yar tulaacibuhaa wa tulaacibuka wa tudaaxikuhaa wa tudaaxikuhaa wa tudaaxikuka Ha, kula qosasho alla qosashid macna waa intaa qaala wuxuu yidhi faqultu lahu nebigu waxaan ku idhi ina cabdallaahi oo anigay dhalay aabbahay meel fog buu wax ka fiiriyey jaabirku halaka waa dhintay wa taraka banaatin gabdha badan buu ka tegay wa inii karihtu waxaan nacay an ajii'ahunna inaan gabdhihii badnaa ula imaado bimilihinna gabar yaroo la-eg sagaal gabdhoodoo yar yaroo aabbahoo dhintay gabar yaroo la-eg aan waxba maamuli karin haddaan u keeno yaa dee ma ma hawshii isma keenayso fatasawajtu imra'atan baan guursadoo taquumu haweeney weyno taquumu calayhinna u qumta wa tuslixuhunna gabdhaha wanaajisa oo islaaxisa faqaala nabi wuxuu yidhi baaraka allah waaya maxaa ku xiga ama wuxuu yidhi baaraka allah buu yidhi aw khayran buu yidhi waaya qof marka wax soo tajirbayso reer soo dhaqdayoo ilmahan hayn kadho oo baan u keenay buu yidhi gabdhahaasa anugu maslaxaddii naftaydu wa dooray xadiidu jaabirin qaala kuntu waxaan ahaa maca rasuuli lahi sal lla ly slam fii ghaswatin anoo jaabir weeye nebiga duulaan baan la socday waaye fa falammaa qafalnaa markaan soo noqonnay tacajaltu waa soo degdegay calaa baciiri neef geela qaduufin gaabis ah tati gaabinaya neef gaabinaya falaxiqanii raakibun mid gaadiid saaran baa isoo gaaray min khalfii gadaalkayga Gaa- gaadiid saaran faltafatu saasaan u fiirshay waa milicsaday faidan ana birasuula waa abon nebi maxamed ku sugan xadaradii sal alla alay sl nabigii weeye qaala wuxuu yidhi maa yucji- yucjiluka maxaa ku dedejinaya jaabir xaggee u ordaysaa qultu waxaan idhi inna anugu xadiidu cahdin waqtigiisu miduu ku dhowaabaan ahaa bicursin aroos markaan jihaadka soo aaday aroosaan ahaa deedna hadda deg degaan rabaa inaan u hoydo laakiin neefkii baa ila gaabinaya faqaala wuxuu yidhi fa bikran tasawajta am hayiban ma bikaaraa guursatay mise garoob qultu waxaan idhi bal hayiban qaala wuxuu yidhi fahallaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibuka qaala wuxuu yidhi falamaa qadimnaa markaan soo galnay dahabnaa waan tagnay linadkhula inaan guryaha iyagi galno oo magaaladii aadno galno dheh markaa magaalada soo galno faqaala wuxuu yidhi ahmiluu amhiluu suga suga suga ha gelinina xataa tadkhuluu leylan hameennimo ilaa aad iyo hameenka ilaa ka gaadhaan ey cishaa'an hameennimo hameenka hameenka la gaaro oo macnaha xaasaskii laga maqnaa isgaarsiin ma jidhe aan war hayn deg deg ha ugu gelinina likay tamtashida say u shalaysato ashacifatu midda basaasaysan oo timuhu kala tageen oo isku qurxiso watastaxidda u ixdaadaysato almuqiimatu midii laga maqnaan timi hoose iskaga xidho macnaha nadaafadii iyo reerkii iyo qof lagu xisaabtamay arrintu noqoto ee laakiin iska daqdaq oroda ha ku teginina xaafadii iyadoo aan laydinka warhayn taasaa loo sheegay aadaabta arag diinta wa fii hada alxadiid waxay dhahaan ninkaani waa madaxweynihii reerka oo kale wey marka madaxweynihii dalka oo kale oo aan laga warqabo hadduu dalka magaalada iska soo dhaw yaa soo dhaweynaya cidna haddii sidaanoo kale gurigii aan lagaba warqabin inuu imaanaya in kale yaaba ka warhayo wey وفي هذا الحديث أنه قال النبي وحير الكيس الكيس يا جابر هذا الكاس على الغطورة الكيس الكيس يا جابر يعني الولد دق دق الماء الضلب معناه الجماعة حدي بس لما سفر بقى كتمي الماء ضوء راديني الكيس الكيس هذا القفص أما عجز اسكا إلالي الجماعة كعجزته واي رجه البخاري المطلب ويه حديث جابر بن عبد الله قال وحين كنت مع النبي بنا صلى الله عليه وسلم في غزاة دولان غزوة تبوكوي فأبضى بي وحيلة دمري جملي فتقي وعيا ونوغي ودالي فأتى علي النبي النبي يقول اليمين صلى الله عليه وسلم أنا نيف قابين يسارا فقال جابر فقال نوحي جابر هذا قال سوكوا جابر فقلت نعم جابر معناه جابر بقى قلت نعم قال ما شانك maxaa kugu dhaca qultu abdaa calaya jamali waa ila socon la'yahay awrkayga neefkii geelaha dhaqaaqila anna inaan dheereeyaan ba rabi waacayaa waa noogay fatakhalaftu waa iska haray fanazala nebigu waa degay yaxjunuhu isagoo ku mudmudaya ku gujgujinaya bimixjanihi ushiisii matoobada ahayd oo kale qiyaas waa usha afka qaloocan buu saas nebigu ugu mudmuday neefkii jaabir uma qaala wuxuu yidhi irkab hadda fuul farakibtu waa koro falaqad ra'aytu waa arkay jamalkaas akufu anoo ka soo celinaya can rasuulillahi nebi maxamed sal ly slm saasuu buubaya hawwu waa soconaya kaasaan leeyahay neefka nebigu saaran yahay iyo nebigu yuusan derderina hoggaankan saa ugu soo celinayaa oo inuu soo gaabiyo nebigana khasaa'ista waxaa ka mid ah neef gaabiya ama liita haddii loo keeno saa u taabto wuxuu noqonayaa faras dheerayoo kale bad waay arrinta halkaa markay marayso qaala wuxuu yihi nabigu tasawajta ma guursato qultu nacam qaala bikran am hayiban qultu bal hayiban qaala falaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibuka qultu ina lii akhwaatin gabdho walaalaa baan leeh fa axbabtu waxaan jeclaa an atazawaja imra'ata inaan guursado tajmacuhunna jamcisa wa tamshuduhunna u shanlaysa wataquuma calayhina u qumta qaala wuxuu yidhi amaa inaka adigu qaadimun waa soo geli doontaa hadhow baa imaan doontahay fa idaa qadimta markaa geshid gurigaadii caruusna waa tahay falkay salkays ha ilmo dalabkii ku dadaal waa jimaac buu ka imaanayaa uma qaala wuxuu yidhi nebigu atabiicu jamaalika ma iga gadanaysaa artiga qultu waxaan idhi nacam nabaalo waabay dhimay waxaan gaabiskaa fashtaraahu minii nebigu wuxuu iga siisay biuqiyatin hal wiqiyad waa afartan bay u dhiganta uma qadima rasul lahi sal sl nebigu waa gala qabliya intaan anigu madiine tegin buu tegey waqadimtu bilkhadaati ana aroortii dambaan soo galay faji'naa soo saa maaha waxaan nimid ila lmasjidi fawajadtuhu nbi waxaan ka helay nebigii calaa baabilmasjid albaabkii masaajidka nebiga ku kulan qaala wuxuu yidhi alaana qadimta ma haddaa timid qultu nacam qaalana wuxuu yidhi fadac jamaalaka ratigaa ka tag fadkhul masaajidka gal fasalli ragcatayni tuko laba ragcadood baa tukaa safar marka laga yimaado masaajidkaa laga bilaabaa fadakhaltu waa galay masaajidku fasallaytu waa tukaday fa amara bilaalan buu wuxuu amray an yazina lahu inuu u wasno uqiyatan hal wiqyad fawasana lii bilaalun baa ii wasnado faarjaxa waa ii rajaxay fi lmiisaani miisaankiina waa ii rajaxay fandalaqtu waa tegay xataa wallaytu ilaa aan ka jeensaday lacagtaydii baan qaatay neefkii geel ahaana meesha uga tegay faqaalana wuxuu yidhi udcu lii jaabir ord jaabir igu yar wakaa sii socday waa la iiga daba dhawaaq qultu waxaan idhi alaana haddaw yariddu calaya aljamala kugu soo celin doono amau nebigu ku dhahay si lacagteeda qaada ratigaado oo nebiga neefkii naca niyadda waxaan iska eriu yidhi allah haddaa lagugu soo celin doonaa kii kula daahayoo neefkii geel ahayoo ku dhibay walam yakun shayun shay ma ahayn buu yidhi abqado mid la carab badan yahay ilaya xaggayga minhu neefkaa geelaah ratigaa aad baa u nibcaysa buu yidhi waa imid qaalana wuxuu yidhi khud jamalka qaada ratigaada walaka amanuhu lacagteena ku darso nebiga deeqdiisa iyo cajaa'ibtiisa bay ka mid ahay calayh salaatu salaam isku qaado allaahu akbar baabu lwasiyati binnisaa'i dumarkoo la ysku dardaarmo u baab yahay xadiidu abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi almaratu haweeneydu ka dilaci feedh oo kale weya in aqamtahaa hadaa toojis toosiso feerta toosin kasartaha waa jibinaysa marka in aqamtahaa haddaa haweeneydii toosiso aad ka dhigtid inaad wax toosan ka dhigto kasartaha waa jibinaysa sida feerar qalloocan haddaad dabcid inaad li ka dhigtid ee u jabayso wa in istamtacta biha haddaad ku istimtaacdo ku raaxaysato istamtacta bihaa waa haysanaysaa waa ku istimtaacaysaa wa bihaa wa fiihaa ciwajun ciwaj cawaj maaha ciwaj iyadoo qalloocu ku sugan yahay haddii kalena iyadoo qalloocii jiro baa wada joogaysa oo dantaadi gaaraysa oo reerkii reeri haddaa isdhahdin lig haysla noqoto arrintuna meesha waa jibinaysaa jibniinkuna waa maxay waa isfurasa waa lagu kala tegayaa meesha sida feerta feeraha midda u sarraysa baa ugu qallooc badan feer calaanta ah waayo marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa dumarka in loo turo loo ixsaan sameeyo waayahay ee lagu sabro wixii ka yimaada akhlaaqdooda oo qallooca waayahay wakaa sabab la-aan in layska furo dumarka inaysan fiicnayn waaye inuu islo qofku ilaa wa ilaa wax kasta si saxa toosan ha ku yimaadeen inuusan ku talagelin xadiidu abi hurayra can الnabiy sal اllau alay slam waaye qaala wuxuu yihi man kaana qofkaada yuuminu biاllahi walyowm اlakhir ilaah iyo maalinka qiyaamada mid rumaysan falaa yudi jaara deriskiisi usan dhibin wasawsu isku dardaarma binisaai dumarka khayran wanaag fainahuna dumarka khuliqna waxaa laga abuuray min dalacin feer waina awaja shayin dee nebi aadan baa feertiisii laga abuuray xawaa soo maha waina awaja shayin shay kan ugu qallooc badan fi dilaaci feeraha dhexdooda calaahu kan u sarreeya wey feeraha tan ugu qallooc badan waa midda ugu sarraysa culimmada qaar baa dhahaa waxaa la ishaarayaa dumarkana waxaa ugu qallooc badan xubinka ugu sarreeya oo carabka ah carabkaa waxaa ka imaanaya arrimaha maadaama feeraha tan u saraysa halkaasaa la ishaaraya ay ku leeyahay fain dahabta haddaad ta- tagtid tuqiimuhu adoo toosinaya kasartahu waa jebin wain taragtahu haddaa feertii waa jebinaysaa wain taragtahu haddaa ka tagtidna lam yazal ka zuulmaya cawaje inuu yahay mid qalloocan fasawsu isku dardaarma binisaa'i dumarka khayraa war wanaag isku dardaarma waaya dumarkii saasaa leeyahay ayb marka dee dumarka xawaa baa u horeysay nebi aadan feertiisaa laga abuuray marka waxaa la yidhi dumarkii in la isdhaad raaciyo la siyaasadeeyo la- la maamulo loo turo oo loo sabro qallayfka iyo qalloocooda lagoo dulqaataa baa loo baahan yahay qofkii wa ana man raama taqwiimahunna raama mustaxiila waxaan suuroobeyn buu dal- dalbay qofkaas ayib deedna wafaatahu lis- intifaacu bihinna inuu ku intifaaco dumarkiina meesha ka baxaysa ilaa marna heli maye wax wada toosan boqol kiiba boqol marka isagii baa dhibta kusoo noqonaysa lagamana maarmayo uu tarankii iyo guurkii iyo wixii oo dhan waa isku xiran ayib imaam khazali wuxuu yidhi si wanaagsan oo macruuf waa inuu kula dhaqmo dabeecaddiisa waa inuu wanaajiyo markuu xaaskiisa la dhaqmayo oo dabeecad wanaaggu wuxuu yidhi ma aha inaa iyada dhibta ka daysid ee waxa weeye dhibta iyada ka imaanaysa inaad ku sabidhid caradeeda fudaydkeeda waxaasoo dhan inaad dul qaadato taa halkaasaa looga tegay marka akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi nikax xadiidu abi hurayra radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi lowlaa banuu israa'iila reer bani israa'iil ma jireen haddaysan jireen lam yakna nazil laxmu hilib ma ureen hilib ma qurmeen reer bani israa'iil haddaysan jireen walowlaa xawaa u xawaa haddaysan jireen ooye xawa lam takun ma khayaanteen unhaa mid dhadig zawjaha ninkeeda waa maxay reer bani israa'iil haddaysan jireen hilib ma qurmeen waxa weeye dee nimanka reer bani israa'iil hilibkii loo keenayoo almanna wasal waa asalwa waa hilibkii moogta baa ay kaysadeen ha kaysanina layidhi markaasay kaysadeen waa la ciqaabo hilibkii waa qurma hadda meel iska dhigo iska qurmaya waagaa laga soo bilaabo haddaan xawa jirina midda digninkeeda ma khayaantay waa maxay xawaa maxay samaysa allahu aclam laakiin waxaa leeyahay zawjkeedii nebi aadam ah bay waxay ku qalqaaliso u quruxisa geedkii inuu cuno loo diiday deedna awlaaddiibaa arrintii soo saraayas falaa takaadu imra'atun taslam ma sigayso haweeney inay ka nabad gasho min khayaanati zawjiha bilficli aw bilqowli si un baa wax u imaanaya wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab